waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa cayaarta faynalka ah ee american suber bowlka ee habeen dambe ka dhacaysa magaalada new orleans ee gobolka lousiana oo qiimaha ugu yar ee lagu daawanayo cayaartaasi ay ka badan tahay kun dollar oo ay haddana kala wataan laba tababare oo walaalo ah wada dhashay waalidkoodiinay daawanayaan waxaan sidoo kale idiin hayaa haween ku nool waddanka indiya oo u midoobay in ay budeeyaan oo ay garaacaan ragga ay haweenkoodu ka soo cawdaan in ay garaaceen iyo sidoo kale qayb saddexaad oo xiiso leh oo ka mid a waraysigii abwaan lagjare aad toddobaadyadii la soo dhaafay ku dhegaysateen cawayska washington waa caawayo cawayska dambe dad maraykan ah oo ka badan boqol milyuun ayaa waxay u fadhiisanayaan daawashada ciyaarta fainalka ah ee futboolka maraykanka ee layidhahda suber bowl oo sannadkan ay isu soo hareen kooxaha kale ah kooxda revenis oo degan magaalada baltimore ee gobolka maryland iyo kooxda fortiners ee ka soo jeeda magaalada san francisco ee gobolka california qodobkani dhegaystayaal kuma saabsana tafaasiisha cayaarta ee waxaannu kaga hadlaynaa waa arrimo xiise leh oo ku xidhiira cayaarta habeen dambe iyo xiisaha ay ciyaartani dhalisay cayaaraha suberboolku waxa ay hadda socdaan sanooyin ku dhow konton sannadood waxaanan ka waraystay cabdiraxmaan yabrow oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a oo laba iyo soddonkii sane ee u dambeeya deganaa maraykanka suberbool badanna soo daawaday aadna u kala yaqaana cabdiraxmaan bal marka hore mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington marka xiga bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa ciyaarta futboolka maraykanka waxa ay uga duwan tahay futboolka kale ee adduunka intiisa badan laga ciyaaro incaasha waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin waxa keliya iska mid ka yihiin malaha waxaa weeyaan dee magaca oo futboola marka futboolka maraykanka haddii aan sharaxaad yar aan ka siino dadka telefishinada aan weli ka arkin inta badan ciyaartaasi gacantaaba lagu wadaa oo malaha dee waxayba ahaydba in la yidhaahdo handball marka gacantaa lagu cayaaraa laakiin marmar dhifa ayaa loo ogolaadaa in markano la laado oo ay lugta u gashaa tan adduunka kale laga cayaarana waa taqaanaayo maba la ogola inaad gacanta lagu taabto marmar dhif oo bannaanka u baxdo unbaa iyadana gacanta lagu soo qabtaa ninka goolwalaha unbaaba loo ogoliya inuu gacan wax ku qabto marka taasi waa farqiga weyn xagga wakhtiga la cayaaro haddii aad eegto way iska agdhow yihiin futboolka maraykanka waxaa la cayaaraa saacad buuxda oo loo kala qeybiyo afar rubuc shan iyo toban daqiiqo iyo shan iyo toban markaasaa waxaa la galaa fasax sida tan kale oo kale oo shan iyo toban daqiiqo ah markii uu dhammaado labada rubuc ee hore kadibna waxaa laisku soo noqdaa laba rubuc oo iyaguna min shan iyo toban daqiiqo ah laakiin inkastoo saacad ay tahay haddana mararka qaarkood waxaa ciyaar ciyaarbaa waxay gaadhaa ilaa iyo laba saacadood waxaana ugu wacan joojinta badan la joojinaya iyo haddii markanoo khaladaad la galo iyo wixii la halmaala waxaa kaloo iyaduna in aad iyo aad ay uga duwan tahay ciyaartan futboolka maraykanku nin waxa ay leedahay hogaamiye oo layidhaha quarterback oo kubadda u tuura marba qofka uu isleeyahay waa la sii carari karaa ama midka uu isleeyahay waa la sii dhex jibaaxi karaa waana ninka ah ee ninka kooxda hogaamiyo waxaana la yidhahdaa quarterback ciyaaraha futboolka maraykanka koox kasta waxay leedahay laba kooxood oo iyada u gaar ah matalan ciyaarta adduunka laga cayaarayo kooxdu waxay la imaanaysaa koo iyo toban nin markaasaa dhinaca kale waxay la imaanayaan koo iyo toban meedaanka waxaa iskugu soo gelaya labaiyo labaatankaas wixii halftime ka dambeeya labada kooxood ay qof ama laba ama saddex ay badilaan ha joogto laakiin labaiyo labaatankaasi ayaa inta badan maanta o dhan cayaaraya tan maraykanku way ka duwan tahay koox kasta waxay leedahay labaiyo labaatan waa koo iyo toban difaaca iyo koo iyo toban hujuum ah oo weerar ah oo macnaheed wuxuu yahay matalan marka hore haddii ay isku soo baxaan labada kooxood markay cayaarayaan suberboolka iminka aanu ka sheekeynayna weyn haddii ay bilaabaan oo qolada xarashka madaxa ku guulaysta ee hujuumka qaadanaysa koo iyo toban waxay soo safayaan oo ku jira wararbaagaas kubadda tuuraya oo ah hujuumkoodii kooxda kale difaacoodii baa soo gelaya oo koo iyo tobankoodiia hadhow markay kuwa kale kubadda soo wataan koo iyo tobankoodii hujuumkaa soo gelaya kooxdan kalena koo iyo tobankoodii difaaca ayaa soo gelaya marka waxyaabahaasa ayaa markan oo ugu waaweyn waa tahay cabdiraxmaan ilaahi hadda waxaa isukay qaban la anig markaan ciyaartan u fiirsaday iyada oo gacan lagu tuuraya waxa futbal loo yiri waa tahay laakiin maxaa marka ciyaartan suberboolka midda sanadkan dhacaysa xiisahan gaarka u yeelay caasha xiisuhu waxaan isleeyahay waa halka ay sheekadani ay u dhimanayso arrimo dhowra ayaa jira oo suberboolkani xiise gaara u yeelaya waa marka ugu horeyse ciyaar fainala oo suberboola oo muddadii afartan iyo toddobada sane la qabanaya ciyaarahani ay soo socdeen waa markii ugu horreysay oo labada koox ee finalka isku yimaada ay kala wataan laba tababare oo labadaba walaalo ah sanadkan waxaa kooxda ay labada koox isku soo haray kooxda baltimore ravens waxaa hogaaminaya john harbor oo tababare u ah kooxda san francisco fortinanersna waxaa wata jim harbor waa laba ninoo walaalaa waxyaabaha kale xiisaha gelinaya sanadkan waxaa ka mid tahay waxaa sanadkan daawanaya caashaay dad ku dhow boqol iyo labiyo toban malyuun oo habeenka axadda markay ciyaartu ay bilaabato lixdiiyo barka maqhribnimo saacadda washington d c ay magaalada ay wada damayso oo maraykanka meel walboo la joogo dadka aad moodo in aqalada lagu qasbay inay joogaan cashay bal ka waran waxa ay la mid tahay uun ciyaarihii koobka adduunka oo matalan ama italy ama faransiiska ama ingiriiska ama jarmalka ay soo baxeen oo aad magaalada rome oo kale haddaad istiraado italy oo fiinaala koobka adduunka ah ciyaaraysa ayaan magaalada maraya shimbir dhaqaaqaysa arkimis
waa arrin xiise leh waxyaabaha kale iyaguna xiisaha leh waxaa ka mid ah cashay ii dhahda habeenkaasi telefishinka soddonkii sakan afar milyuun oo dollar baa lagu iibsanaya waa soddonkii ilbiriqsi soddonkii ilbirqsi haddii aad istiraado waxaa lagu dacaydeeyo oo dadku ha daawadaan habeenkaa waa inaad la timaadaa kis yaroo la yidhaahdo afar milyuun oo dollar
malaha indhihii caalamka oo dhan iyo tii maraykanka o dhan aa ku dhacaysa laga faa'iidaysanaya gaar ahaan dee maraykanka waxaa kaloo iyadana xiisahaas kor u sii qaadaya markii la gaaro suberboolka habeenka la ciyaarayo ciyaartu markay kala bargaarto ee la nasanayo waxaa mar walba lagu marti qaadaa heesaha weyn qof gabadh ama wiil ama nin aad loo yaqaano oo isaga dartiiba loo geli lahaaba meesha habeen dambe kuwa shaashadaha telefishinada ka daawanaya iyo kuwa meesha nasiibka u yeeshay inay joogaanba waxaa ka tumaya gabadha beyonze qodobka ugu dambeeyaan caashe aan ku soo xiraya arrimaha xiisaha leh waxa uu yahay lacagta lagu gelayo tikidka meesha ugu fog ee muuqaalkiisu uu aad u hooseeyo oo uun runtii aad isleedahoon garoonkii unbaa tagtay malaha waxaa lagu iibsanayaa kun iyo saddex boqol oo dollar laakiin cashay meelo waxaa jirta aad ugu dhow oo dadka qaar ay lacagtu malahay waxba ay la ahayn oo lagu iibsanayo boqol iyo soddon iyo toddoba kun oo dollar
malaha aniga maha qofkaas
ma annagaaba riyo ku aragnay riyo ku aragnay waa tay cabdiraxmaan casha waxaa iyaduna xusid mudan sidaad u sheegtay ciyaartani waxay ka dhacaysaa magaalada new orleans ee gobolka lusiana gobolkaasi waxaa dad badan malaha ay ku xasuustaan waa gobolkii sanadkii labada kun iyo shantii duufaantii katriina ay cagta marisay dhibaatooyin badan baa duufaantaas u keentay gobolkaasi laakiin sanadkan bay ka macaashayaan oo suberboolka durba waxaa laleeyahy hoteeladii maqaayadihii tagsiilayaashii dadkii waa wada macaasheen oo ciyaarta lagu qabanayo magaaladooda aad iyo aad ayay u soo kabaysaa dhaqaalahooda inta badan cabdiraxmaan tababarayaasha kooxuhu waxay u badan yihiin raggay da-doodu xagga hore u badatay laakiin labada nin ee kala hogaaminaya labadan kooxood waalidkood weli way nool yihiin oo waa kuwii toddobaadkan shir jaraa-id ka qabtay arrimaha ku xeeran ciyaartan xiisaha badan ee habeen dambe dhacaysa waalidiinta labadan tababare cabdiraxmaano ma go-aansadeen ciyaartaasi midkay raacayaan labadooda wiil waa su-aal xiisale caashay inta aanan u gelin jawaabta su-aashaada marka hore anu waxaaban odhan lahaa reerkan waxaan ugu magacdari lahaa reerka reer jey xarafka jey ayaa magacyadoodu ay kulligood ka kooban yihiin labada ninee iminka aanu ka hadlanay tababarayaasha kale ah waxaa la kala yidhahdaa john iyo jim aabbahoodna waa jack oo isaga laftiisu tababare ka soo ahaa kooxaha ee jaamacadaha hooyadood waa jaki walaashoodna waa joni marka reer jey baan odhan lahaa haddiise aan u soo noqdo jawaabta su-aashaada maalin dhaweed waa kuwii saaad u sheegtay tababarka qabtay aabbaha iyo hooyada dhalay john iyo jim harbo markii ay ka sheekeeyeen kadib ayaa cashay hooyada dhashay labada nin ay si kaftana waxay u tidhi horta ciyaartan barbardhac ma lagu dhammayn karaa waa hooyo wax dhasho waxa isleeda mid maha raacin
waa isleed labadooda wada qanaacsana ku soo wada noqdaan hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawiiska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aan saaxiib yaal anigana sheeko yar oo qosol leh oo kolleyba aan aad ugu qosolay tan iyo maalintaan arkay aan idinkaga dhaco waddanka hindiya ayaa dumar la baxay gulaabi waxay isu urursadeen oo ay isu bahaysteen in ay budeeyaan oo ay garaacaan nin allaale iyo ninkii ay xaaskiisa kaga soo cabato inuu garaacay ama uu gacan u qaaday dumarkani waxay ku hubaysan yihiin budad waaweyn oo hadda si kale oo aan ku macneeya ma garanaya tiirarka aqal soomaaliga lagu dhiso oo jooggoodaba uu ka dheer yahay iyaga waxaana ay qaateen maryo isku wada eg oo binki ah marka maray dumarkani isu soo urureen oo ay bannaanbax samaynayeen iyaga u gaara ayay waxay lahaayeen nimanka xaasaskooda garaaca ha dhacaan dumarka xidhan maryaha binkiga ah ha waaraan oo ha noolaadaan wax badan dumarkani markaa waxay leeyihiin mid iyaga ka mid a oo hogaamisa islamarkaana waxa ay bartaa sida budka laysugu difaaco haddii saas lagugu soo tuuro saas iska dhe haddii madax lagaala su-aada saas isaga qabo sidii karataagi oo kale dumarkani marka waxay yidhaahdeen raggeennii baa xaaxda noo keenay oo aanu qaati ka joognaa haddii aanu dacwoonnana booliiskii laaluush bay qaadanayaan markaasi sharciga annagaa gacmaheenu ku fushanayna gabadha hogaamisa gruubkan la baxay gulaabi waxaa la yidhahdaa sambata waxay leedahay sharcigu boolisku fulin waaye ayay sambata fulinaysaa kaasoo ah inay budad u dhiibto dhammaantood oo ay tidhaahdo isugu taga haddii midkiin uu soo xumeeyo odaygeeda markaas waxay tidhi mas-uuliyiinta dowladda ee aan codkiina dhegaysanayn ee waxaad sheegaysaan dhagaha ka furaysanaya laad ku qaada iyagana dumarkan markaa waxaa waddanka indiya looga yaqaanaa gaangiistariinta la baxay gulaabi qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan idiin kala dhex baxayaa abwaan cabdulaahi faarax lagjar iyo waraysigii uu magaalada torono ee waddanka kanada dhowaan kula soo yeeshay weriye daandurey cabdullahi legjar heesaha waa usoo noqonaynaa mana laga dhergayo hase yeeshee waxaa jirta xataa in aad tiriso gabayo jacayla marka aan ka tagno gabayada wadaniga ah gabayadaada jacaylka maxaad nooga soo qaban kartaa ibraahim waa mahadsan tahay gabay jacayla ayaa nooga soo qabanayaa oo dabcan magaalada muqdisho aan oo jooga waa waxaan arkay saddex gabdhood baa iga hor yimi muqdisho wax badan ayuu jacayl kugu asiibay ha waa markii aan kacaamay runtii oo markaad ardayga tahayna dabcan waxa weeyaan waa markaa dee geesaad iska fiirfiirinaysaa waa markaasoo waa markaa dee kacaan aad maaragtay marka waxa weeyaan oo ay gabdhuhu xiran yihiin dharkii dugsiga shaarkii iyo maaragtay sarwaalkii iyo uniformkii adiguna sidoo kale aad lasisii raaco oo waddada lasii marayo dugsiga loo sii socdo wax waxbaa maaragtay la dareemayaa ha waa markaas oo dareenku runtii waa aad dareemi karto dabeedna saddex gabdhood baa iga hor yimi nin halabuur markaa mudcaan baxay baan ahay qiyaastii waa shan iyo sideedkii meelaha dabadeedna saddexdii gabdhood markay iga hor yimaadeen gabadhii dhexda ku jirtay oo aad u qurux badan baan wada hadalay gabdhihii kale way noo faqdaayeen gabadhii yaan hadalku ku daalina saddex bilood baan wada soconay maalintii dambe waxaan maqli jiray kuw dumar oo kadaloobra kaaga dambi kaad ku ogid maaha askari baa gabadhii qaaquulay wuxuu yidhi nay ninkani waa kane arday oo babaa oo waa kane de aniga askari oo waa kaasi intuu darajo garbihii tubay askar baad kala dhammaan weydeen askar baan kala dhammaan weyno garbihi tusay buu yiri xidig loo kabtan oo mooy darasho bad baaxada halkaan ku xidhnaa garbaha uu intuu wax tusay marka dabadeedna gabadhii ninkaasaana kala dhex galay laakiin isagu wuu ogaa iyada hankeedu inuusan isaga ahayne oo aanay u joojinayni isagu laakiin anuu iseejinayey marka gabadhii aakhirkii maalintii dambe runtii gabadhii waxay igala hortimi xoogaa waan dareemay inal askarina soo kala dhex galay oo aqoondaro waa u nacab jacayl marka gabaygan ayaan u tiriyey oo gabadhii waxay igu tiri gacmaha isagu ka dhufato waxay tiri waryaa anigu halkii dee anigu arrintii waa ka dhaqaaqay xoogaa laakiin gadaal unbay kasoo noqon doontaa gabadhii marka gabadhii baan la hadlaya waxaan leeyahay haddaad nabadii adigu saydhay dee gabadhay nabadgelyo gabadha saadaa la oran jiray nin jacaylku saaraanseeriyo soo homay baan ahayee sergedaha galoolka noqdiyo dhuubanow suradee saamigaygii kama qaadi karo soor la ii dhigay sulay baan ku quutaa cuntada gaws la saafsado ee sidka caanahoodii ma dhamo suubanaan jiray ee faralkiiyo sunnaha waxaan ahayn saydhayoo qubay bulshada iyo saaxiibbaday gooyay sabadkooda sahwi iyo jacayl bay gu dhaco waan siloonahaye salil baan istaagaa hurdada seexadaan adhi markaasaan hablihii oo saddexa wada salaamaayeen markaasaan middaan saanyadiyo saada la hadla markaasay sinta ii dudaa hadal la seeraarin inta sawd haween leeyahay keedu ii sarane inta sawd haween leeyahay keedu ii saran dawasteed haddii aanay ii ahayn waan sal dhigan laaye sohda tooxan jooggeeda siman saado quruxdeeda sunniya haldhaalay ogow waa isidataa qalbigayga kama suusho oo waan ku seelalaaye ha yeeshee rag waa kii sunta xaajo soodalane aakhira samaan baa jira laysba saaciidine sidii aad u eegtaba runtaa laga siqaayaaye qalbigaygu siduu damacsanaa garasha seeraarye adiguna si loo dayo murwooy mooyo saa tahay ay kula noqotay saaday haddaad saydhay nabaddi waa gabayga saado allaahu akbar umuro jacayl waa abuuro jacayl iyo xusuus iyo waayahaasi jacaylku uu magaalada muqdisho kugu helay iyo gabadhii saado lagjar weli waxaan ku jirnaa baddii fanka iyo heesihii aad aliftay heeso darandooriya ma samaysaa haddii ay jiraanse maxaad iga xasuusin kartaa hees la yidhaahdo dheeman ayaa jirta dadku dhaar bay yidhahdaan ama dheeman bay yidhahdaan marka waa hees talantaaliya dhowaan ayaa wax laga soo qaaday magaalada adugu heestu mar hore ahayd laakiin hadday dee aaladan casriga lagu soo duubay ikraan ismaaciil ikraan ikraan jaamac ismaaciil iyo mukhtaar cismaan ayaa soo duubay runtii laba fanaan oo cod baxsan weeyaan heesta dheeman baa la yidhahdaa marka laxanka maxamed faarax xirsi ayaa saaray magaalada hargeysa hadda lagu soo duubay oo heesta lantaali ah dheeman baa la yidhahdaa heesta
sida dhemaniya nool dhaldhalaalka midabada indhuhay la dhacaya sida dhemaniya nool dhaldhalaalka midabada indhuhay la dhacaya ama dhogor hinileey dhashay oo haleela dhogor hinileey dhashay oo haleela dhoor caanahediyo dhitadyo karuurkiyo dhaydaya tinowgeey dhacdidi kaa lagu helo ama dhogor hinileey dhashay oo haleela ama dhogor hinileey dhashay sida loogu dholoolay dhacdaygu marantood anaygu dheertay anaygu dheertay anaygu dheertay anaygu dheertay
sida dheeman iyo luul dhalaalaalka midabada indhu ay la dhacayaan ama dhogoridiinley dhashay oo haleelaha dhowr caanaheedii dhitadiyo karuurkiyo dhayriyo jinowgo dhacdiidka lagu helo sida loogu dhololaad adna igu dhirtanaku dhexda igu marato anna igu dheer tahay ayaa wiilku leeyahay gabadhuna waxay leedahay sida faras dhambaal oo dhayal maaha socodkii eebbe orod u dhaliyo urkubaala dheelmada marka uu dhaqaaq galo andhaxay habeen oo ciidana dhamalayso dhoolo tusku caanbaxay sida loogu dhololaad dhexda igu marato adna igu dheer
sida faras dhambaalo qurux loo dhammeeyo dayalmaha socodkuuye sida faras dhambaalo ebe oradu u dhaliyo urkuubaa la dheelmada ebe oradu u dhaliyo urkuubaa la dheelmada marka uu dhaqabgalo andhaxayn habeeno ciidana dhambalayo dhalatusku caanbaxay ebe oradu u dhaliyo heestaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan toddobaadka dambena waxaan idiin hayaa oo aad ku maqli doontaan qayb kale oo xiise leh uguna dambaysa oo ka mid ah waraysiga abwaan lagjar intaan mar kale ismaqlayno nabadgelyo
ciidana dhambalayo dhalatusku caanbaxay sida loogu dhololaa dhexda iigu maranto
dhacda roobkuna u dhacaysaadu dhitadyo karuurkiyo dhaydaiyo jinowgee dhacdidii kan lagu helo sida loogu dholoolaa dhecdaigu marantood adna igu dheer tahay adna igu dheer tahay adna igu dheer tahay adna igu dheer tahay sida loogu dholoolaa dhecdaigu marantood adna igu dheer tahay adna igu dheer tahay adna igu